haatana dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo aynu maanta ku faaqidayno sida ay ku bilaabatay doorashada xubnaha aqalka sare ee soomaaliya iyo caqabadaha weli ka taagan meelaha aysan doorashadu ka dhicin iyo xubnaha dhiman ee meelaha ay doorashadu ka bilaabatay barnaamijkanna waxaa magaalada muqdisho kusoo diyaariyey wariyaha v o a xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste
jimco wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo aannu maanta ku lafagurayno qaabka ay ku bilowdeen doorashooyinka aqalka sare ee ka dhacay qaar ka mida maamul goboleedyada dalka iyo waxyaabaha laga filan karo kuwa dhiman sidoo kale barnaamijka waxaannu ku gorfayn doonaa qaabka lagu xallin karo muranka ka taagan qabsoomidda doorashooyinka gobolada waqooyi iyo ugu dambayntii habka looga baaqsan karo wixii caqabada ee ku iman kara jadwalka doorashooyinka waxaana barnaamijka maanta marti ku ah oo ka qayb qaadanaya doctor mukhtaar maxamed mahad iyo cali dhuux maxamuud maxamed oo ka mid a aqoon-yahanada magaalada muqdisho yuusuf xasan mursal oo ka tirsan axsaabta siyaasadeed ee dalka iyo brofesor xasan sheekh cali oo dhiga cilmiga siyaasadda su-aasha ugu horreysa haddii aan ku bilaabo doctor mukhtaar sidee u aragtaa qaabkii ay ku bilowdeen doorashooyinka aqalka sare ee ka dhacay qaar ka mida maamul goboleedyada dalka maxaase laga filan karaa kuwa dhiman inay sameeyaan doorashooyinka hadda ka socda koonfur galbeed masalan ka dhacay kuwii aqalka saraa iyo kuwan ka dhacay hadda jubbaland labadaba xogogaal baan u nahay kuwa hadda galmudug laysku mari layahayna xogogaal baan u nahay xaqiiqatan aniga ra'yi ahaantayda waxaan u arkaa in aysan wax suurtagala ahayn wax wanaagsanna ahayn sida ay ku socotana natiijo fiican aysan ka dhalin doonin waxaa tusaale u ah koonfur galbeed hadda hal qoys inuu kasoo wada baxay baan ognahay oo hal qoysa gebigiisuba tartanka inaan loo siinayn markii horeba iyo sharaxaadda marka lama ahayna wax fiican kasoo baxayo in dib loogu noqdaan rajaynayna haddii layidha waa su-aal jubbaland ka timiday jawaab koonfur galbeed ka baxday baanu arkaa galmudug hadda ismariwaa fara badan baa ka socda nafsi dariiqadii kuwan hore ay ku socdeen laftirkeedii bay ku socotaa weliba way kasii adag tahay inay ka adkaan doontana waan filaya waxaan ognahay dad fara badan oo hadda meesha inay tartamaan u tegay oo albaabka loo taagan yahay oo laga horjoogo iyo dad iyaga inay kuraasta u xidhan tahay oo iyaga aan lala tartami karin meesha inay labaduba is hor fadhiyaan marka way ka adkaan doontaaba marxalada galmudug waxay noqon doontaa statetka ugu adag doorashooyinkiisa ay ka dhici doonaan waa mahadsantahay yuusuf xasan mursal isla su-aashan bismillaahi raxmaan iraxiim ugu horeyn waxaan salaamayaa saaxiibada igala qeybgelaya dooda ama faaqidaada aan ku faaqidayno arrimahan doorashooyinka hadda ka bilowday soomaaliya gaar ahaan dowlad goboleedyada runtii waxay ahayd doorasho soomaalidu ay in badan sugaysay ayay ahayd waqti hadda ka hor ayaana la rabay sanadkii horeba gi in la bilaabo laakiin sida ay ku bilaabatay si qurux badan maahan markaan eegno waxyaabaha ka dhacay koonfur galbeed waxaa ka dhacday haddii ay dadku wada garan lahaayeen weeye fadeexo siyaasadeed waxaa laga soo saaray shan musharax ayaa laga soo saaray waxaa tartankii laga reebay sanataro soomaalida dhexdeeda magaca ku lahaa xisbiyo waaweyn ka tirsanaa waxaa lagu xadgudbay awood qaybsigii beelaha iyo sida ay u dhex yaaleen ayaa maaragtay ii sheeg dadkii inay ka qayb galaan ama maaragtay laga xoogay beelo ka mid ah beelaha ee koonfur galbeed markii ugu dambeysayna waxaa lasoo saaray sanataro wada famil ah waa la familgareeyey gebi ahaanteedaba marka waxay taa tusaale u tahay kuwa dhiman shanta maamul goboleed ee dalkani ka dhisan ama dowlad goboleed saddex waxaa lagu tiriyaa villa soomaaliya ayaa lagu tiriyaa labana waxaa lagu tirinayay qolada isbahaysiga mucaaradka ee kasoo horjeeda siyaasadda villa soomaaliya ayaa lagu tiriyaa guud ahaan markaad eegto inay isu jawaabayaan ayaad u malaynaysaa brofesor xasan sheekh cali sidee u aragtaa qaabka ay ku bilowdeen doorashooyinka aqalka sare ee maamul goboleedyada kuwa dhimanna maxaa laga filan karaa bismillahi raxmaan raxiim marka hore waxaan salaama asxaabta ila fadhida doctor cali doctor mukhtaar iyo saaxiibkay yuusuf aan salaama iyo soomaalida naga dhegeysanaysa caalamka dhammaantiisa guud ahaan doorashada soomaaliya ma aha doorasho lamida doorashooyinka ka dhaca caalamka oo khalad iyo sax lagu kala saarayo ee waxay tahay khaladaadka dhacaya ma la yareen karaa doorashooyinka ka dhacaya soomaaliya marka la fiiriyo arrimaha siyaasadda heerka ay marayaan arrimaha nabadgelyada iyo qaabka bulshadu u samaysan tahay marka la fiiriyo soomaaliya kama dhacayso doorasho lamid ah midda ka dhacda norway iyo sweden iyo jermal iyo canada kama dhacayso waxaa ka dhici doona doorashooyin oo khaladaad fara badan oo ku jiro wixii dhacay wixii dhacay wili horta ma dhammaanoo baydhabo qaybaa dhiman kismaayana qaybaa dhimanoo ma dhammaan kuwa kaloo dhiman marka maamul goboleedkadi dhiman marka dadku siday u cabirayaan oo ah saddexa villa soomaaliya leedaha laba waa madax bannaan taamaya hiirshabeelle iyo galmudug dadka jooga dad la xoogi kara ma aha waxoodana ayagaa qaybsanaya ama ku dagaalamaya laakiin lagama yaabo in cid u meerisa wax la siiya cali guudlaawe iyo qoorqoorna ma qaban karaan mana samayn karaan wax loo soo yeeriyey dadka degaanka iyo waxgaradka toodayna ku dhammaan doontaa laakiin waxaa layska rabaa dadka degaanka iyo waxgaradka hiirshabeelle iyo galmudug inay ka shaqeeyaan doorasho ku dhacda si nabadgelya ah cali dhuuxaye waa maqlaysaa qaabka dooda u dhacayso bal haddii aad cabirto sida ay wax uga dhaceen jubbaland iyo koonfur galbeed bismillahi raxmaan raxiim waan salaamayaa horta qubrada ay igula jirta dooda dhammaan waan salaamaya in doorashada markaasi wax weeyaan soomaaliya ka dhacaysa ay corruption ka marnaato annago african baan nahay africana waa la yaqaana ma dhici karto laakiin ma la yarayn karaa weeyaan reduction ma lagu samayn karaa boqolkiiba macnaha toddobaatan ama siddeetan sax ma noqon kartaa in corruption imaanayo wax isdabamarin imaanayso laakiin waxa loo baahan yahay moogta in la yareeyo marka anigu waxaan u arkaa doorashada marka jubbaland iyo koonfur galbeed way kala duwan yihiin axmedoobe cid uu ka reebay male asaga gooni uu takooray ama qabiilo uu ka saaray kuwa dhiman waxaad horta moodaa inuu meesha ka muuqdo isbahaysigii iskooxaysiga ahayo yaraayo owlba ka jiray maamulgoboleedyada waxaa moodaa kuwii u dhawaa fila soomaaliya inay xoogaa ay ka qalin daarasho badan yihiin oo kuwa kale markaas waxweyn khaladaadkooda uu ka badan yahay laakiin waxaa la yidhi wiisha gawraca dibgu ha ku quustee waxaan leenahay hadda waxa ka dhacay baydhabo yaysan ka dhicin galmudugna ka dhicin hirshabeellana ka dhicin yuusuf xasan doorashooyinka aqalka sare markii ay soo dhammaadaan waxaa lagu wadaa inay bilowdaan kuwa aqalka hoose ama golaha shacabka marka sidee doorashooyinkaasi uga marnaan karaan musuq maasuq iyo faragelin sida aada la socotidba ama aan u wada jeedno doorashada aqalka sare sida ay ku bilaabatay waad u jeedaa waxay tani tusaale u tahay haddii aan laga hortegin sida ay u ekaan doonaan ama ay noqon doonto maxaan ku irahdaye aqalka hoose ay noqon doonto meeshan waa la isku hayaa grgrup grup baa la isku hayaa qof walba ama gruub kasta wuxuu leeyahay annagaa soo saaranayna dhibaanada waxaad la soconnaa in liisas badan ay nabad sugidda qortay oo maaragtay maamul goboleedu ay qoran yihiin oo maamul goboleedyadii iyo madaxtooyadiiba hadda ay isku haystaan ra-iisul wasaarahana uu dhexdooda ku dhumay isagoo weliba mas-uuliyaddii ugu sarreysay qaaday amniga doorashada in maaragtay iyo maamulkeeda iyo hogaankeeda isaga loo xil saaray waxaa dhacday in muwaadin soomaaliyeed laga celiyey maxay ahayd iishee gobol uu u socday markii dambena ninkii celiyey uu xilkii uga qaaday isagoo taagan ayaa ra-iisul wasaarihii waxaa loo magacaabay ninkii uu xilka ka qaaday arimaha amniga ka tala bixinta arrimaha amniga iyo siyaasadda doorashooyinka wuxuuna hadda ka howlgelayaa magaalooyinka baydhabo iyo baraawe iyo garbahaare ayuu ka howlgelayaa marka sideed u filan kartaa cadaalad maaragtay ama musuq maasuq say uga marnaan karaan aada umahadsan tahay xasan sheekh cali anigu ma sugaayo doorasho aan musuq maasuq lahayn inay dhacdo anigoo ma sugaayo caadi waaba aqbalayba inay musuq maasuq dhacayo laaluush la kala qaadanayo wax la kala qaadanayo ayaan aqbalay keliya waxaan rabaa inaan u sheego beelaha soomaaliyeed basically siyaasaddu waa iska laba qaybood mid waxaa la dhahaa wad is midna waxaa la dhahaa wad outby mid waxay tahay waaqicu siduu yahay midna waa sida fiicnaa laheyd soomaaliya sida fiicnaa laheyd kama jirto sida xun laftigeeda ayaa waxaa la rabaa inaan laba xun kala dooro karo aansiiyo cali dhuux haddii doorashadii aqalka sare ee lagu qanci waayo ma u malaynaya midda midda markaas golaha shacabku inay markaas sax noqonayso marka waxaa loo baahan yahay kow hadda waxa qaldan in la saxo ama haddaan la saxayn aan loo noqon golaha shacabka wuxuu tusaale u yahay nin baa wuxuu dhayda cabixoorta iyadaa kugu imaanaya marka golaha aqalka sare la dhiso oo si saxa u dhismo ayaa golaha shacabkuna dhismi karaa haddii golaha aqalka sare uu cadaalad heli waayo oo corruption iyo dhibaato iyo sida hadda dhacday ay sii socoto golaha shacabkuna uu kasii liidanaya marka aniga waxaan soo jeedinaya oon qabaa maxaa la yidhaahdaa golaha shacabka kolley musuq soomaaliya kama dhammaanayo muddadan dhow waxa weeyaan qarni waliba samanka qorrixba dhaarteed baa madaxda iminka noo joogta lagama daahirin karo musuq marka waxaan isleeyahay hala yareeyo waa mahadsan tahay waa tahay anumaad doctor mukhtaar doctor mukhtaar golaha shacabka doorashadiisa ayaa aqalka sare ku xigta maxaa laga filan karaa doorashada golaha shacabka qaab sidee ah inay u dhacdo meeshan wax doorasho layidhaha kama dhacayaanba gudiyadan yaa soo magacaabay xaggee laga keenay yaa soo abaabulay hadda prime ministerka maalan tusaale ahaan guddi buu soo magacaabay kuwo horena wuu bedelay xaguu ka soo magacaabay labaatankii wiil xafiiskiisa ag joogto ka soo magacaabay maku aragtaa qof aqoon-yahan oo soomaaliya oo macruuf ah oo meeshii ku dhex jira maku aragtaa qof dad odayaal macruuf ah oo meeshii ku dhex jira gudiyadii ka mid a wiilal yaaryaar guddi kama noqon karaan doorashooyinka wadanka sidaan ah haddii wanaag laga rabo ehelka wanaagga waa la yaqaanaa dadka khibradda iyo aqoonta waa la yaqaanaa gudiyadu kuwaasa ka koobnaan lahaayeen waxaweye wax doorasho oo wanaagsan oo meesha ka soo socdaa ma jiro tan maanta aqalka sare oo laga qaylinaya tu ka xun baa ka imaan doonta brofeor xasan sheekh maadaama doorashooyinku ay yihiin kuwo ka dhacaya laba deegan doorasho islamarkaana meelaha qaar ay ka jiraan caqabado amni iyo kuwo siyaasadeed sidee magaalooyinkaasi loogu qaban karaa doorashooyin horta ani waxaan u malaynaa inay isku imaan doonaan madaxda maamul goboleedyada iyo ra-iisul wasaaraha iyo ciddi kaleo aan laga maarmi doonin shir marka laga soo dhammaado doorashada aqalka sare waaba haddii lagu guulaystay oo looga hadli doono in labada degaan loo bedelo hal degaan sababta waxay tahay hadda waxaan ka cabsanaynaaba oo aan isleenahay horta hal degaan laftigiisa suurtagal ma ka noqonaysaa cabsida aan qabnaaba waxay taaba hal degaan doorasho ma ka dhace arrinta aan raba laakiin waxay tahay inaan hoosta ka xariiq waxay tahay oo doctor mukhtaar hadalkiisa iiga baxay doorashada waxaa loo magacaabay guddi oo guddiga maamulaya iyo khilaafaadka loo magacaabay hal qof oo bulshadu usoo istaagto oo loogu soo istaago inuu yahay hogaamiye dhaqameed la yaqaan kuma jiro hal qof oo bulshadu usoo istaagto oo hogaamiye diin oo diin lagu ixtiraamo kuma jiro hal qof oo siyaasi ah oo horey wax usoo maamulay oo kartidiisa iyo dadnimadiisa la yaqaano kuma jiro hal qof oo mataqaanaa maxaan ku dhahaa isheeg sargaal sare oo ciidamada soomaalida ka tirsanaa jiray oo taliskiisa iyo la yaqaan kuma jiro dadkuna waxay leeyihiin waxay rabaan dad indhaha buuxiya marka doorashadan dhibaatada ku hoos jirtaaba waxay tahaba dadka khaladaadka qaba lahay ama u noqo lahay garsoor u noqo lahay ayaa waxay yihiin dhalinyaro waa ixtiraama laakiin ma aha dad buuxi doona indhaha bulshada doorashadan waa fa'ilam tajiduu ma an fataamamu haddii aan hal deegaan ku qabanaanba nasiib laan haba laba iska dhaaf haddii hal lagu qabto oon dhuusamareeb isugu tagno ama jawhar isugu tagno ama baydhabo isugu tagno ee anagoo nabad ah aan kasoo kusoo kala tagno oo la dhaho xildhibaanada iyo golihii shacbiga waa la doortay aan kusoo kala tagno intaasaaba alle mahaddiise intaasaan ka shaqayno laba laba laba gooboodna iska hilmaan iska hilmaan haye cali dhuuxa qaabkee laba magaalo oo ka tirsan maamul goboleed kasta ay uga dhici karaan doorashooyinku bismillahi raxmaan raxiim aniga aragtidayda nin baa wuxuu yihi timirtii horaa dab loo waaye deegaankii oo macnaha magaalo madaxyadii maamuladu ay ka jireen oo macnaha waxa weyaan hadda ayaa markaas waxa dhib ka taagan yahay doorashada sida loogu qaban lahaa marka anigu waxaan qabaa inayan inaan aysan dhici doonin in lagu qabto laba deegaan doorasho aanay suurtagal ahayn laakiin mid baa dhici karta waxaan qabaa haddii xarumaha iminka dowlad goboleedyada lagu qabto doorashada oo doorashadaasiba ay noqoto dee mid la ogol yahay oo laysla ogolaado deegaanada dhiman waxaan qabaa xuja ma fulantay xaaja fulanta baa leeyahy afisyonia in lagu qabtaan qabaa aniga doorashadii ka dhicineed garbaari in afisyonia lagu qabto midii beledweyne lagu qaban lahaa haddii lagu qaban waayo jawar lagu qabto afisyonia ayaan qabaa aniga oo doorashadaas ay sidaa u dhacdo waa haddii waxa weeyaan kuwan hadda la leeyahay lagu qabto de magaalo madaxdii koowaad ee maamul goboleedka baydhabo iyo jawhar iyo markaasi kismaayo hadday nooga dhacdo iyo dhuusamareeb kuwa soo haray waxaan qabaa in lagu qabta afisoni oo xamar lagu qabtaan qabaa aniga waa tahay waa mahadsantahay doctor mukhtar haye isla su-aashan waxaa weeye labada deegaan oo doorashada laga samaynayo asbaabaha loo sameeyey labadan deegaan baa horta markoodii horeba aan ognahay waxay yihiin kuraas laga soo doorto mathalan galmudug oo kale ama laga soo doorto kismaayo oo kale iyo gobolada jubbooyinka in meelo kale loo si meelo kale ay u tagaan oo aan nidaamyada iyo maamulada halkaa ka jira xiriir fiican la lahayn yaa loo sameeyeyba marka tan labaad dhaqaalo looma hayo sida aan xoogogaal baan u nahay wax dhaqaalaha oo loo hayaa ma jirto wax meesha uga diyaarsanna ma jiro dadka tartamaya oo kuraasta doonayana deegaanadan gaarka oo hadda la magacaabay maba tegi karaan maamulka meesha ka jira laftirkiisaan tegi karin maalan hadda maamulka gobolka jubbooyinka kismaayo ma tegi karo garbahaare jowhar ma tegi karo beledweyne kam koonfur galbeed ma tegi karo baraawe way xaggee ka dhacaysaa doorashadu dadka in been loo mar walba lala hortaagnaada waxaa ficlan lahayd in dadka madaxda sheeganaya beenta mar un ay ka xishoodaan xoolo ma aha dadka soomaaliyeed wixii la rabo in laysaga sheega maaha mar walba in wax lala soo hortoognaada maaha waa in la ixtiraamaa caqliga iyo aqoonta iyo khibradda iyo garashada ummadda soomaaliyeed in la ixtiraama ka horreysa horta hal deegaan doorasho keliya haddii ay noqonayso waa wax suurtagala in taas boobka ah oo magacaabistay ay ka dhacdo laakiin haddii laba deegaan la yidhahdo macnaha doorasho diyaar looma hay ka dhiganta yuusuf ansiyo runtii horta heshiiskii toddobiiy tobankii sebtembar la ayiday toddobiiy labaatankii may ayay ku jiraan waxani in maaragtay ergooyinka la dhabalgareeyey oo boqol iyo kow laga dhigay marka loo fiiriyo labada kun lix iyo tobankii goobihii ay doorashadu ka dhacdayna laba laga dhigay waxaas waxaa kirdhid loogu raadinayaa waxaa kirdhid loogu raadinayaa afartii sano ee uu dalkan hogaaminayey madaxweynaha muddaxileedkiisu dhammaaday madaxweynahan iyo dowladdiisa wuxuu maandayted u ahaa in dalkani uu gaarsiiyo doorasho qof iyo cod ah ummaddana waa laga soo dhumiyey waa lagu jahwareeriyey aakhir lix iyo tobankii ama labada kun iyo lix iyo tobankii ayaan dib ugu noqonay doorashada dadban ee labada kun iyo lix iyo tobankii dalkani ka dhacday waa la yaqaanaa wadadeedana way falnayd wax cusub ma ahayn afartii sano ee soo dhammaatay ayaa la rabaa in lagu daboolo laba meelood baan doorasho ku qabtay iyo ergadii baan dhabalgarayay waxyaabaha aqliyadda ka fog waay waxaa jira duruufo siyaasi ah kuwa amni iyo kuwa dhaqaale ayaa jira weliba dowladdan iyadaaba ka shaqaysa inay beeluhu maamul goboleedyadii shalayta rafaadka lagu dhisay inay maaragtay kala irdhayso oo maanta maaragtay garbahaari ama gedo aan ka mid ahayn jubbaland oo madaxweynihii halkaa joogay aan maamuleyn maxay ahayd iisheeg hirshabeelle waxyaabaha ka taagan waad ujeedaa baraawe waxyaabaha hareeyey amni baa ka mid ah marka ummadda yaan la daalinin wakhtigan yaan laga dhuminin waxa loo socdana waan fahnayoo waxawaaye maalin walba in shir la isugu yimaado oo technical indirect waaye oo technical extension la samaysanayo sidaan hadda la socno shir baa la isugu imanayaa marka aqalka sare uu soo dhammaado toddobaadka ugu dambeeya aqalka sare marka ay soo dhammeeyaan magaaladan muqdisho ay shir isugu imanayaan waxaana laga dhigi doonaa hal deegaan doorasho taas halka deegaan doorasho marka laga dhigo ilaahayn ha nagu samata bixiyaan leeyahay runtii dhegaystayaal haddii aan idin xasuusiyo intiina dhowaan nagu soo biirtay weli waxaynu ku dhex jirnaa barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo aanu maanta ku eegayno hanaanka ay u socdaan doorashooyinka aqalka sare waxa laga filan karo midda golaha shacabka ee nagu soo aadan iyo sida looga samata bixi karo wixii caqabada ee ku yimaada doorashooyinka waxaana barnaamijka ka qayb qaadanaya doctor mukhtaar maxamed mahad iyo cali dhoox maxamuud maxamed oo ka mid ah aqoon-yahanada magaalada muqdisho yuusuf xasan mursal oo ka tirsan axsaabta siyaasadeed ee dalka iyo brofesor xasan sheekh cali oo dhiga cilmiga siyaasadda aan u soo laabta barnaamijka waxaa muddooyinkii dambe jiray muran ka dhex taagnaa guddiga doorashooyinka gobolada waqooyi ee soomaaliya kuwaasoo doorashooyinkooda lagu wado in lagu qabto magaalada muqdisho haddaba qaab noocee ah ayaa lagu xallin karaa arinta somalilan inkastoo aan ognahay in ra-iisul wasaaruhu uu dhowaan kala diray guddigii labada dhinac u kala jabnaa aansiiyo cali dhooxe siday aniga ila tahay horta dowladnimada social contract waay waa wax lagu heshiiyo aniga waxaan jeclahay in lagu xallin karo waxaa maqlaya haysto horteen koo iyo toban xibnood oo macnaha guddigu ka kooban yahay oo toddoba ay ka socoto ra-iisul wasaare ku-xigeenka afarna ay tahay ka socoto guddoomiyaha aqalka sare marka waana naqaanayo haddii la isdooranayo waa coddheeri muugta cod baa lagu kala baxaya marka halkaa waxaa ka muuqata haddii la yidhaha koo iyo tobankan hadda horteen guddoon guddoonka inuu marayo dhinaca ra-iisul wasaare ku-xigeenka taasina xal ma keenayso marka aniga waxaa ila wanaagsan waxaa jira warqad uu qoray cabdi xaashi oo xalkaa lagu xal u noqon karta in maaragtay lagu xaliyo doorashada somalilan oo ah cabdi xaashi wuxuu soo jeediyey in lagu heshiiyo guddoonka oo haddii dhinac uu qaato guddoomiyaha guddiga doorashada dhinaca kale ay qaataan guddoomiye ku-xigeenka iyo xogeynta ay qaataan laakiin hadeer haddii la yidhahdo waxaa moodaa hadda siyaasadeyn politicizing in lagu samaynayo oo la rabo in loo cimaamado ee ra-iisul wasaare ku-xigeenkii macnaha dhinaciisii oo ah markaasi la leeyahay ha isdoorteen marka la isdoortana dee codeeriyo noqonaya toddobada cod waxay u codaynayaan dee ninkii maaragtay toddobada cod meel islaadayaan marka halkaas waxaa ka soo baxaya gudoomiyuhu noqonaya gudoomiyaha markaas wuxuu noqonaya dhinacaasuu ka imaanaya aniga marka waxaan qabaa waxa lagu xallin karaa waxay tahay in ayagu ay ku heshiiyaan gudoonka oo gudoomiyahana ay garab qaataan maadaama ay laba garab yihiin gudoomiye ku-xigeenka iyo xogayntana markaasi waxa weyan dhinaca kale la siiyo doctor mukhtaar arinta gobolada waqooyi muranka ka dhex taagan sidee lagu xallin karaa bismillahi raxmaan raxiim waxaa ka horeysa horta in la rabo in wax la xaliyo wax walba iraadadaa ka horeysa anu hadda haddaan rabo inaan wax sameeyo wixii waa samayn karaa laakiin haddaanan rabin inaan sameeyo horta ma samayn karo waxaa moodaa inaan la rabin in wax la xaliyo gudiyada hadda uu ra-iisul wasaaruhu bedelay iyo kuwa labada dhinacba markii hore ahaa iyo kuwa hadda uu soo magacaabi doono u fiirsa adiga xaggee ka yimid dee inyay yihiin waxaa jooga cabdi ismaaciil samater baa jooga guddiga axmed ismaaciil samater loo diiday oo xaggee laga soo magacaabaa dadka reer waqooyiga ah laakiin hadda ee gudiyada iyo ergooyinka soo dooranaya xaggee joogaan xaggee laga soo doortay waxaa lagu xallin karaa dad badan oo aqoon leh oo daacada oo wanaagsan oo culimaha oo siyaasiyiina baa jooga oo reer waqooyi oo gobollada waqooyi ka soo jeeda waa in dadka talada wax laga siiyo loo ogolaado maaha in laga ilaashado dadkii aqoonta lahaa ama koonfur ha noqdaan ama waqooyi ha noqdaan dadkii aqoonta lahaa cilmiga lahaa khibradda lahaa waayo aragnimada lahaa dhaqanka ahaa daacadnimada iyo damiirka soomaalinimadu ku jiray baa waxaan laga ilaalinaya waa in dadkaa horta loo fasaxo xalku wuxuu ku imaan karaa markii dadkaa la ogolaado inay talada wax ku yeeshaan waa tahay yuusuf aan ku siiyo khilaafka xubnaha ka socda gobolada waqooyi ee doogaan dirashadooda muqdisho tahay sidee lagu xallin karaa xasanow sida aad la socotidba saddex qodob ayay ahaayeen waxyaabaha la isku hayey oo maaragtay ilaa labada kun iyo labaatankii doorashooyinka soomaaliya ay u bilaaban waayeen hal ka mid ah qodobadaa la isku hayey wuxuu ahaa sida loo soo dooranayo ama loo soo xulayo doorashada maaragtay reer somalilan ee ka dhacaysa magaalada muqdisho waa la isku soo noqnoqday shirar badan baa la qabtay iyadoo maanta aan joogno shantii bishii agosto labada kun labaatan iyo kowga waxaad moodaa in gebi ahaanba saddexdii qodob ee ka mid ahaa ee qodobadii la isku hayey ee doorashooyinku ku horgudbanaa inaanana weli la xallin waa arrinta somalilan heshiiskas toddoba iyo tobanka sebtembarna wuxuu dhigayay qodob ka mid ah in doorashooyinku dalku guud ahaan ay hal maalin ka wada bilowdaan ayay ahayd iyadoo doorashooyinkii meelaha qaar si kastaba ha ku soo baxeene ay maaragtay meelaha qaar ay ka bilowdeen ayaa weli qodobkii ugu muhiimsanaa ee ku saabsan arrinta somalilan aan la xallin horta waxyaabaha meeshan ku hadlaysan waa la fududaysanayaa wax yar maaha aniga kuma dhiirani in lagu dhiiradana ma rabo in la farageliyo arrimaha somalilan sideedaba somalilanta halkan joogta oo ka mid ah golayaasha dowladda oo ka mid ah wasarada oo ka mid ah fulinta oo ka mid ah maaragtay ishii sharci dejinta waxay astaan u yihiin midnimada jamhuuriyadda federaalka soomaaliyeed bay astaan u yihiin barsan xasan isla arintan dib aan u celihaynaa waxaan u celihaynaa dhaqanka soomaalida dhaqanka soomaalida xaaji haddii calowdo tanoo kale odayaasha soomaalidu intay geed fadhiistaan waxay dhihi jireen arrintaanu ma arrin ugubaa mise waa lasoo dhaqi jiray arrin lasoo dhaqay miyaa mise waa mid cusub su-aal reer waqooyiga soomaaliya doorashadii ugu horeysay oo dadban ay ka qayb galaan miyaa mase hore uga soo qayb galeen jawaabtu waxay tahay waa uga soo qayb galeen sidii hadda ka hor loo dhaqay oo ahayd in hay-adaha dowladdu ay faraha kala baxaan oo leesu daayo oo guurtidooda iyo odayaashooda dhaqanka sidii laba kun lix iyo toban toddobiyo todobankii loo sameeyey in loo sameeyo horta saasaa saxa waa in loo celiyo doctor mukhtaar marka aada eegto qaabka gaabiska ah ee u socdaan howlaha doorashooyinka suurtagal ma tahay in jadwalka doorashooyinku ay ku soo idlaadaan wakhtigii loo asteeyey tobanka bisha oktoobar xilligaasoo lagu ballansan yahay in madaxweynaha soo socdo la doorto doorashada inay xilligaa ku dhici karto ani ma aaminsani sababtoo ah sida ay hadda ku socoto markaad eegto iyo iska daba wareegan iyo kolba guddi magacaabistan iyo kolba magaalo ka guurkan oo magaalo u guurkan way ka daba dheeraanaysaa intaas aniga runtii ma aaminsani inay xilligaa kusoo dhammaanayso iska daba wareeg fara badan baa jira oo waxaa weeye gaabis fara badan baa jira maalin walba guddi bedel baa jira guddi magacaw baa jira waa- ma u malaynaya aniga xilligaa inay ka badanaysaan aaminsanaya anigu ilaa sanadka dambe bisha lix afraad inay gaaraysaan qabaanu yuusuf xasan Een, sida ee, loo qorsheeyey ee, jadwalka ee, doorashada ee, waxaad moodaa in maaragtay si gaabis ah uu ku bilowday welina howluhu ay maaragtay how si gaabis ay u socdaan waxyaabo badan oo caqabado ah oo aan la isku raacsanaynna ay runtii taagan yihiin Ee, maanta oo kale waxaa la rabay in maaragtay ii sheeg ee, ama bishan augosta dhexdeeda in ergooyinkii ee, dadkii soo xuli lahaa oo golihii maaragtay ee, dhaqanka ee, iyo maxay ahayd ishag ururadii bulshada rayidka wakiiladii ka socday iyo guud ahaan ergadii soo xuli lahayd ergada laftirkeeda ayaa la rabay in la bilaabo hadda oo kale sida jadwalka ku qoran shaqadaas marka goormaa la qaban lahaa shaqadaas waxaa la qaban lahaa marka ee, konton iyo afartan mudane ama senatar ee, maaragtay aqalka sare ah marka shanta maamul goboleed iyo somalilan oo muqdisho lagu dooranayo maaragtay ishag la doorto ayaa shaqadaa la qaban lahaa labada aqal ee baarlamaanka markaa isu geyso saddex boqol iyo labaatan iyo sagaal mudane way markaa saddex boqol iyo labaatan iyo sagaal mudane waxaa hadda bilaaban saddex ee, sagaal mudane ama sagaal senatar oo keliya ayaa bilaaban saddex boqol iyo labaatan baa dhiman marka markaa isku soo celiso howlaha taagan howlaha dadka horyaala caqabadaha taagan een, waxaad moodaa in eh, howluhu ay gaabis yihiin tobanka oktoobarna maaragtay jadwalkan uusan ku dhammaani doonin ee, lagana yaabo in ilaa iyo sanadka ay u gudubto haye barsoor xasan doorashooyinka jadwalkooda tobanka oktoobaraa la asteeyey ra'yiyan maxay kula tahay adiga in doorashadu wakhtigaas ku dhammaan karto base way sii daba dheeraanaysaa hawsha horta asal ahaan siyaasaddu waxay ka duushaa wax qoran written document hadduu yahay constitution hadduu yahay qaanuun oo golaha shacbigu ay baasgareeyeen iyo hadday tahay heshiis siyaasadeed laakiin intaas waxaa weheliya wax luqadda qalaad lagu dhaho political will ama rabitaan siyaasadeed macnaha waa maxay majmuucadaas ama dadkaas ama dalkaas meesha isa jooga hoggaankiisu waa inuu rabo shaqada inuu qabto tusaale ahaan laba kun iyo labaiyo tobankii ayaa markii ugu horreysa soomaaliya doorasho ka dhacday doorashadaas axmay ahayd ma liis xuuga ma lees dhacay laaluush ma ku jiray waa shay laakiin hoggaankii jiray ayaa wuxuu rabay doorashadu inay dhacdo laba kun iyo lix iyo toban iyo toddobankii soomaaliya doorashaa ka dhacday oo inta caasimadda laga bixiyo gobollada la geeyey doorashada laaluush ma ka jiray ma liis xuuga wax ma ka dhaceen waa shay laakiin hoggaankii jiray ayaa rabay doorashada inuu qabto horta baashaan ninkii hogaami lahay ayaa go' dheer madaxa iyo lugaha gashaday nima uu yidhi shaqada qabo wuuna og yahay ninkaasu inuuna keligii shaqada qaban karin because wuxuusan rabin shaqada in la qabto soomaaliya marka caqabadu marka waxay tahay doorashadan hortaagan waa laba caqabadood kow ninkii ho- hawsha hogaamin lahaa oo ka jiifa iyo kuwa la dhaho doorashada hala qabto oo aan doorasho qaban karin saa darteed waktigu inuu wixii sida ay ku dhacaan la rabay waa inay ku dhacaan laakiin hadda midda soo socota most likely waxay u muuqataaba inaan doorasho la qaba kari doonin la- in qabta lama rabo amaba waxay noqonaysaa in laisku dilo oo dhiig ku daato laakiin ilaahay waxaan ka rajaynaa inayna sidaas noqono dadka soomaaliyeed si uun ilaahay subxaana wa tacaala oo u mootiyo meeshaan ee xun ee hadda ay taagantay jadwalka doorashada tobanka oktoobar ma kusoo dhammaan karaa caldoox oo aniga maya qaba een, eh, horena waa usoo aragnay maxaa la yidhaahdaa een, een, calaamadahaas attributiveska ay lahayd muugtay boolisiga ama siyaasadda soomaaliya siday wax u soo socdeen een, oo- een, waxaan la qabaa saaxiibadii kuma dhammaanayso Een, waxaan kaloo meesha ka marnayn political extension inuu jiro oo tartiib tartiib u soconaya wuu jiraa een, oo waxay ka joogtaa een, madaxda iminka joogta ninkii yidhi ma midida dhulka taallaa lagugu bireeyo mase tan kor loo hayo marka wuxuu cimri dheeri ka dhigtay midda dhulka laga soo qaadayo marka ha laygu bireeyo yidhi macnaha hadda markaas waxa weye waxay moodaa marka inuu hadda nidaam noocaasa ay madaxda wadanka iminka joogta ama tan doorashada ha ahaato wadda ama dee waxa weeyaan ama madaxweynaha muddadu ka dhamaata ha ahaatee marka dee doorashadii waaba socotaayoo shaqo aan doorasho ahayn ma dhimana dalkana kama socoto laakiin wakhtigii loogu talagalay way dhaafaysaa aniga aragtidayda markaan fiiriyo iyo sida wax u socdaan ugu dambayntii xalku muxuu yahay sideese qaab nabadeed doorashooyinku ugu soo idlaan karaan xalka waxaa waaye in horta marka ugu horeysa ee golaha wadatashiga qaran oo uu ra-iisul wasaaruhu ka mid yahay ay la yimaadaan niyad wanaag niyad saafiya ay la yimaadaan ay maantana ogaadaan in soomaaliya xilligan kala guurka oo isgoyskan khatarta ah ay taagan tahay dadkii ka gudbin lahaa inay yihiin horta waa inay ogaadaan number labo ra-iisul wasaaruhu waa inuu ogaadaa in waxaan hadday guul ay ku dhammaadaanna qofka ammaanteeda leh isagu yahay haddii maaragtay ceeb iyo dhibaato oo maaragtay qalalaaso amni iyo mid siyaasadeed maxay ahayd ii sheeg waxaan doorashadan dalka maaragtay u horseedana asaga ayaa maaragtay mas-uuliyadeedii qaadi doona sidaa darteed waxaan soo jeedinayaa in madaxda maamul goboleedyada ay dadku u madax banneeyaan kuraastooda ay ku tartamaan rofeor xasan xalku muxuu yahay xalku wuxuu yahay marka hore beelaha soomaaliyeed gaar ahaan kuwooda hubaysan inay ka shaqeeyaan inaysan isdilin kuraastana waxa ku fadhiisanaya waa wiilashooda inay dhexdooda iska soo xulaan oo ay wiilalshi ay ogol yihiin ay soo diraan ninka la dhaho rooble waxaa ku saaran laba masuuliyood mas-uuliyadood taadii adoo ra-iisul wasaaraha ku saarneed iyo ninka saaxiidatiisi marka waa inaad ogaatid inaad laba shaqo haysid dadka soomaaliyeed ee waxgarta ee ka baxsan seerkalka siyaasadda ee culamaa udiinka leh ee siyaasiyiintii hore leh ee dhaqanka hore leh taageero weydiiso si ay kuula qabtaan hawsha waxaa kuu soo horeeyey guud ahaan dadka soomaaliyeed waa in laga shaqeeyo sidii dalkan looga badbaadin lahaa dagaal sokeeye waa in dalkan si guud looga ilaaliyo in soomaaliya mar kale leysu doondoonoay kala tagto hadda wadada ay ku socoto hadday kusii socotona wadadani waa wadadii kala taga hadday kala tagtana waa adkaan doontaa in laysu doondoono waa inay dhacaan wax leysla ogol yahay oo abuuri kara in si nabada gobolada looga yimaado si nabada tendadii afsooni loo tago si nabada ninkii warqadaha u bataan si nabada loo taageero oo dhibaatadan laga gudbo ansiiyo cali dhuux bismillahi raxmaan raxiim xalku wuxuu yahay anugu meelaan ka eegaya waxa weeyaan xalku horta wixii lagu ballamay waxay doorasho inay dhacdo inaa dalka doorasho ka dhacda marka waxaan soo jeedinayaa horta ra-isul wasaaraha tale aan usoo jeedinayaa waxaan leeyahay soomaalida waxay tiradaa dad kuma wada ammaanayo kuwada eedin kulley eed waa imaanaysaa ummaddii kuwada eedayn baan leeyahay oo eeddaadu ha yaraato oo markaasi waxa weeyaan boqolkiiba siddeetan boqolkiiba toddobaatan doorashadaasi ha noqoto mid maaragtay waqtigii waqtigiina aan dilin si markaa ummadda ku qanci kartana u dhacda ra-isul wasaarahasaasaan leeyahay beelaha soomaaliyeed waxaan leeyahay waxa weeyaan waxaan ku soo jirnay muddo badan reer qansax iyo reer qurac iyo dhibaato kuraastana iminka waxaa lagu qaybsanaya four point five formula weeye cid walbana way taqaanaa kursigeeda aniga waxaan qabaa marka in si ay u tartamaan oo ay kuraastooda si u leeyihin ugu tartamaan nimanka maamul goboleedyaduna aysan maaragtay maxaa leeyahay u kala eexane si aysan hadhowta eedda ugu dhicin inay yidhahdaan u tartama kursigaasaad leedihiin u tartama tartankaasi marka waxa weeyaan wuu eed tirayaa ciddii ku soo baxda iyo ciddii ku soo bixi wey haye mukhtaar maxaad ku soo gebagabaynaysaa xalku wuxuu ku jiraa in dadkii soomaaliyeed oo aqoonta iyo khibradda lahaa la raadiyo ra-iisul wasaaruhu waa inuusan ku dhageenaanin dadkan waa isagu haysto madaxweynuhu waa inuusan ku dhageenaanin waxaanu isagu haysto sidoo kale maamul goboleedyada kulli inkastoo wax waliba halkan ay ka fulaan haddii halkani ay saxan tahay maamul goboleedku ma khaldanaan karo marka waxaa la rabaa aqoon-yahan badan baa jooga culimo fara badan baa joogta waxgarad fara badan baa jooga siyaasiyiin caana baa jooga dad khibrad badan baa jooga waa in dadkaa la raadiyo oo laga gudbaa marxalada dhalinyarada dhalinyaradu waa xooggii fulinta ee wadanka maaha xooggii maskaxdii talinaysa ee dalka waa in la raadiyaa maskaxdii iyo khibradii dalka iyo aqoontiisii intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo gabagabaynaynaa guud ahaan barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo ay maanta igala qayb galeen doctor mukhtaar maxamed mahad iyo cali dhuux maxamuud maxamed oo ka mid ah aqoon-yahanada magaalada muqdisho yuusuf xasan mursal oo ka tirsan axsaabta siyaasadeed ee dalka iyo brofeor xasan sheekh cali oo dhiga cilmiga siyaasadda tan iyo kulanti dambe sidaa iyo nabadgelyo
aad buu u mahadsan yahay xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste oo barnaamijkaasi faaqidaada toddobaadka nala socodsiinayey dhinaca kale qaar ka mid a dadkii ka qaybgalay barnaamijka ayaa intii aadintii aad dhegaysanayseen waxa ay dureen qaabkii loo soo xulay xubnaha aqalka sare ee maamul goboleedka koonfur galbeed soomaaliya wariyaha v o a uga soo warama baydhabo mukhtaar maxamed catoosh ayaa waxa ay kaga jawaabayaan eedaha iyo sida ay u dhacday doorashadii xubnaha koonfur galbeed waxa uu wax ka weydiiyey gudoomiyaha guddiga doorashada aqalka sare ee dowladda waa dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya xildhibaan cumar buulle
bismillaah wasalaatu wasalaamu calaa sayidina moxamed catoosh aada u mahadsan tahay doorashada aqalka sare sidii la rabay ayay u dhacday si wanaagsan ayay u dhacday doorashada iyada oo dadkii dhan oo kasoo qeybgalayaan iyo kuwii la tartamayaasha dhan ayagoo qanacsan oo qof kasta qofkii laga rayay u hambaliyey mise qofkii rayana isagana sidaa la mid meeshana in ay hufneed waxaa lagu garanaya lifeka la tabinayey dadka yimaaday dadka oo yimaadeen ayaa maxaa la yidhaahdaa laga garanaya waxaa yimid xildhibaano wasiiro federaalka ah iyo waxaa jira goobjoogyaal fara badan dad oo international community mise beesha caalamka ka socda ayaa yimid marka doorashada aqalka sare sidii la rabay oo wanaagsaneed oo hufnaan oo dahfurnaan ayay ku dhacday dadka qaar ay waxay ku doodayaan xildhibaane in hab musuq ah ay ku dhacday doorashada marka arrintaasi maadaama aad tahay guddoomiyihii guddiga doorashada maxaad ugu jawaabaysaa taa waa wax kama jiraan waaye waxaa la yidhaahdaa doorashada si wanaagsan ayay ku dhacday waxaa taasna waxay ku tusaysaa de haddii musuq lala rabo marka horeba idaacad looma wici lahayn dad oo goobjoogyaal ma imaani lahayn dad oo beesha caalamka kasoo qeybgeli lahayn sidii la rabiy misqol mugdi ayaa lagu samayni lahaa marka taas waa iska barabagaan oo qof kale un wax rabi un waxaas soo tabinaya ma ogiy wax ka jira ma lahan taasna marka dee waxaaba markhaati kacmeedyaha iyo wixii ummadda meesha joogtay ayaa ka markhaati ah
barnaamijka dooda jimcaha oo v o a ka baxaa maanta oo kale jimco ayaa dadka qaar waxa ay ku doodayaan in dad magac iyo maamuus kulahaa doorashada laga reebay arrimahaasi maxaa ka jira aadaa umahadsantaha catoosh qof kasta horta wuxuu nasiibkiis ahaa ayuu horta calfanayaa waa jirtaa xildhibaano oo horey usoo haayay booskaas afartii sano lasoo dhaafay tanna horta waxaa weeyaan waxaa soo xusho sanatarada waxaa soo xusho maxaa la yidhahdaa qabaa'ilada ayaa la yimaada qabaa'iladii ayaa lagala tashanaya xildhibaanada ayaa lagala tashanaya madaxweynaha markaas ayuu soo gudbinayaa marka hadduu maxaa la yidhaahdaa beesha uu ka dhashay ay qof asaga ahaan hadduu la yimaado macnaheeda ma ahan in asaga laga reebay marka taas beesha ayaa soo gudbisay markan annakana wixii beesha ay soo gudbisay madaxweynihiina oo sheegay ayaan anagana ayaan maxaa la yidhaahdaa ayaa loo codeeyey aykeena soo baxay nasiibkooda marka dee waqtigooda kalena ha iska sugtaan laakiin wax oo laga reebay ma jirin wixii beeshii ayaa lagala tashtay beeshii ayaa soo gudbiysatay madaxweynahan asaga wax kaskiisa u sameey maahan beelihii ayaa lagala tashtay xildhibaanadii kasoo jeedeen oo baarlamaanku ku jiray ayaa lagala tashtay sidaa ayaa lagu soo xulay marka waxaa kale oo la sheegaya wax waxa kama jiraan waay taa dadka waxay ku doodayaan qaarkood sanataradii hore in laga reebay oo qaarkood ay ka soo qeybgeli waayeen ama liiska laga waayay arrimahaasi maxaad ugu jawaabaysaa horta qasab ma ahan qof kasta inuu liis isku arko waxaa dhici karta qofka inuu wuu rabi inuu liiska isku arko marka waxaan waxaa iska leh beela iska leh beeshii iska laheed ayaa lagala tashanaya iyada ayaa magac